halkani waa idaacadda t w r oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoo soconaya muddo nusa saaca waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbaridda ah idiin soo diyaariya masiixiin soomaaliya sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba kutubtiisanaaye udanoogu saaciiday sharxayn sifahaaga
mar labaad ayaannu dhegaystayaal idinku soo dhoweynaynaa barnaamijka waxaa horay u sii soconaya waxbariddeenii hadalladii ilaah ee la magac baxay dhexmarka kitaabka quduuska ah ee baibalka waxaananu ku guda jiray kitaabkii ayuub oo ah kitaab loo qoray in dadku ay toobad keenaan oo weliba waxaa kaloo ku qoran culuun aad u badan oo ku saabsan asbaabta kuwa xaqa ah ay u dhibtoodaan markii ay dunida joogaan markii noogu dambeysay waxa ay inoo joogtay dhammaadka cutubka soddon iyo toddobaad markaasoo derbado roob wata ay ka soo curteen dhanka waqooyi waxaana soo dhammaaday khudbaddii elihu oo isagu ahaa nin dhexdhexaad ka ah arrinka ayuub oo ka mid ah korjoogtadii hadalka dhegaysanaysay welibana ahaa nin caaqil ah sidaan hadalladiisa ka aragnay waxaanan ku soo gunaanadnay ayuub oo kelidii looga tegey tuulmadii qashinka magaalada agteeda yiil iminkana ilaah baa soo dhex gelaya nolosha ninkan itaalka daran ilaahna waxa uu soo dhammaynayaa itaal darradii ayuub waayo hubaal ahaan ilaah waa weyn yahay balse aynu iminka ku bilowno doodii dhex martay ilaah iyo ayuub waxaa macallinka wanaagsan lagu yaqaanaa saaxiib inuu ardayga uga bilaabo halka heerkiisu gaarsiisan yahay oo ugama bilaabo meel uusan gaarin si markaa ardaygu u soo gaaro dhammaadka waxbarashadiisa ilaah waa macallin oo iminkana cutubkan ayaa wax inooga sheegaya oo waxbuu ku barayaa ayuub ciise masiix ayaa isaga qudhiisu ahaa macallin aad u weyn oo waxa uu maanta doonayaa in uu wax ina baro waxaad haddaba ogaataa marka ilaah waxbarayo ayuub in uu uga soo bilaabay ama uga bilaabayo wixii uu horay u garanayay markaasoo horay loogu sii wadayo heerbaheer ciise masiixna dadka waxa uu wax u baraa isla sidaa oo kale marka hore waxa uu dadka kala hadlaa waxa ay garanayaan dabadeedna waxa uu u sheegaa waxyaabaha ayan garanaynin ama ayan fahamsanayn waxaan dareensanahay in masaaladii ciise masiix aanay ahayn kuwo masaal uun ah ee waxa ay ahaayeen qisooyin dhab ah ciise masiix waxa uu dadka wax u bari jiray hab waafaqsan fikir ahaan sidii dadkii waagaa ay ahaayeen dabadeedna waxa uu la imanayaa masaalkii tusaale ahaan waxaad eegtaa masaalkii ku qoraa injiilka sida matayos u qoray cutubka saddex iyo tobnaad aayadaha saddex ilaa sagaal waxa uu ku bilaabayaa oo uu leeyahay beerey baa baxay inuu wax beero marka uu sidaa leeyahay ayaa waxaa cad in ciise masiix wakhti badan la kulmay beerelay beero tabcanaysa oo dhulka abuur gelinaysa waxa uu garanayay in dadkuna ay garanayaan waxyaabaha uu kala hadlayo mar kalena waxa uu yidhi sida ku qoran isla cutubka saddex iyo tobnaad ee injiilka sida matayos u qoray aayadda saddex iyo soddonaad markaasoo uu lahaa boqortooyada jannada waxa ay u eg tahay khamiir kan naagi intay qaaday ay saddex qiyaasood oo bur ah ku dhex qooshtay ilaa ay wada khamiireen haddaba waxyaabahaasoo dhan waa khibrado isaga la soo gudboonaan jiray oo waa waxyaabo caadi ahaan loo arko maalin waliba waxa uu arki jiray hablaha oo wax cajiimaya iyo weliba beeraleyda oo tabcasho ku mashquulsan sayidku waxa uu waxbaridiisa ku bilaabi jiray waxyaabo dadku ay garanayaan ilaa ay soo gaaraan heerkii uu doonayey si ay ku gartaan waxyaabaha uu kala hadlayo haddaba waxbaridda caynkaasa ayaa laga arkayaa dhammaan kitaabka quduuska waana waxbaridda keliya ee dadku ay helayaan waxbariddaas oo kale waa tan laynooga bilaabayo heerkeenna waana ay soconaysaa ilaa aynu ka soo gaarno halka ilaah doonayo inaan soo gaarno wacdiyayaasha waaweyn ayaa iyaguna waxa ay isticmaalaan farsamo taa oo kale ah si ay dadka faham buuxa uga siiyaan waxyaabaha ay kala hadlayaan waxa ay marka hore eegaan jaraa'idiyada magaalada ay ka wacdinayaan si ay ku ogaadaan xaalka siyaasadda dhaqaalaha ammaanka iyo wixii la halmaala waxaa markaa ay uga bilaabayaan qisooyinka ka dhacaya deegaankooda ilaa ay soo gaarsiiyaan heer ay ku gartaan waxyaabaha ay kala hadlayaan ee ku qoran kitaabka quduuska waxaynu iminkana arkaynaa in ilaah ayuub kala hadlayo waxyaabaha uu ayuub caadi ahaan u garanayo waxaana la gaarsiin doonaa sidaan arki doonno heer aad u sarreeya garasho ahaan waana faham buuxa oo ku saabsan xaalka ilaah ee uu garanayay haddaba waxaan qiranayaa wixii haatan ka horreeyey haddaanan dareemin garasho la'aan iyo gaariwaa ayaanan iminka garanaynin waxaan idhaahdo waxaan dareemay inaan iska aamuso oo xiro kitaabka oo aan halkaa ku joojiyo habase yeeshee sidaa ma yeeli karo laakiin waxaannu akhriyaynaa waxa ilaah leeyahay oo in yar baanan sharaxayaa waana taa ugu wacan waxa weeye in ilaah xaalka soo galay innaguna aynu nahay kuwo aan garasho dheer lahayn sidiisa oo kale waxaanan ku bilaabaynaa maadada ku saabsan ilaah oo la hadlay ayuub si bal aynu xaalkaa wax uga ogaano ayaa waxaa muhiima inaan ku bilowno kitaabkii ayuub baalka lix boqol siddeetan iyo toddoba ee axdigii hore cutubka siddeed iyo soddonaad aayaddiisa koowaad waxaana qoran sida tan markaasaa rabbigu ayuub uga jawaabay dabaysha cirwareenka ah oo waxa uu ku yidhi wuxuu uu ku yidhi waynu ogaan doonaa laakiin haatan waxaa halkaa aanu ka ogaanaynaa in ilaah u jawaabayo ayuub waxa uu kala hadlayaa dabaysha cirwareenka ah waana roobkii iminka bilowday oo derbadaha lixaad kale watay ilaah waxa uu la hadlayaa ayuub maadaama uu yahay abuurihiisa haddaan markaa horay idiinku sii wadno xigashada kitaabka ayaannu eegaynaa kitaabkii ayuub cutubka siddeed iyo soddonaad aayadda labaad waxaana qoran sida tan waa kuma kantalada ku madoobeeya erayada aan aqoonta lahayn haddaba kol dambe ayaannu ogaanaynaa in ayuub qudhiisu uu doonayo inuu yidhaahdo waxaan ku hadlay erayo aan aqoon lahayn oo waxa uu qiranayaa waxa ilaa haatan ku leeyahay isaga in qudhiisuba uu khibrad ahaan arkay taasina waa dembi xun saaxiib waxaan arkaynaa in dad badan ay ku hadlaan erayo aan aqoon lagu salayn oo sida badan waxaad ku arkaysaa ereyada oo kale riwaayadaha oo waxay yidhaahdaan wax kasta oo afkooda ka soo baxa iyaga oo doonaya inay dadka madadaaliyaan oo lacag helaan haddaba ereyada aan aqoonta lahayn ee ay ku hadlayaan waa kuwo run ahaantii aan qiimi weyn lahayn micno yeelan mayso sida hadallada ay ku hadlaan u waaweyn yihiin ha yeeshee waxa ay ku soo biyashubanayaan waxgarasho la'aan haddaan horey idiinku sii wadno qisada ayaannu iminkana eegaynaa baalka lix boqol siddeetan iyo toddoba ee axdigii hore kitaabkii ayuub cutubka siddeedii soddonaad aayadaha saddex ilaa afar waxaana qoran sida tan haddaba sida nin rag ah dhexda u gunto waayo waxbaan ku weydiinayaa oo adna waa inaad ii sheegtaa markaan dunida aasaaskeeda dhigay xaggee baad joogtay haddaad waxgara tahay taas ii sheeg waxa wanaagsanaan lahayd haddaba in buugaagta ay qoraan nimanka dhulka baara ay marka hore ku qoraan aayaddan markaasoo ilaah leeyahay markaan dunida aasaaskeeda dhigay xaggee baad joogtay haddaad waxgara tahay taas ii sheeg aniguba aan ku su'aalaye dhegayste adigu halkee baad joogtay waxa hubaala intaasu tahay su'aal da'weyn oo madaxa daalinaysa haddaba maxaa dhulkan ka dhiga in uu hawo cidlo ah dhex hehaabo welibana marnaba ma istaago aniga iyo adiguba waxaynu dul joognaa duni aan xasiloonayn oo socota welibana garan mayno si loo joojiyo iyo meel laga xakameeyo oo markii loo baahdo lagu istaajiyo cidna garan mayso welibana meesha sare iyo meesha hoosaysa carshiga weyn ee eebe maxay haddaba dunidu hal jiho qumaati ugu socon weyday intii ay ku dul meeraysan lahayd falageeda maxaa keenay in dunidu ay ku meeraysato xadkii loo dhigay oo aanay meel kale u aadin sida abbaarta ah dunidu halkaa ayaa ay ku meeraysanaysay ilaa iyo malaayiin sannadood markaana su'aasha soo baxaysa waxa weeye markaan dunida aas-aaskeeda dhigay xaggee baad joogtay haddaba mararka qaar waxaa jira rag cilmi ilaah siiyey oo garanaya qaabka walxuhu u dhaqdhaqaaqaan waxaan markaa garanayaa nin aynu macruufo ahayn oo cilmiga jiyolojiyada ku takhasusay waxaana uu ii sheegay in buuraha qaarkood ay ciid un yihiin waxaa kaloo halkaa lagu arki karaa ayaa uu yidhi qoryo waaweyn oo dul saaran buuraha markii aan weydiiyey taa ayaa uu ii sheegay in ciiddaa saaran buuraha dushooda ay halkaa ku timid daad dhulka oo dhan saameeyey aawadii wakhti hore waana ay culimmadu isku raacsan yihiin in daad dunida saameeyey mar haatan laga joogo laba boqol iyo konton kun oo sannadood ka hor haddaba anigu odhan maayo ninkaasu hadalladiisu waa been oo run maaha oo waxa uu ka mid ahaa haddaba hormooyin khubaro ah oo sida abbaartaa u muuqda inay garanayaan waxyaabo malaayiin sannadood ka hor dhacay habase yeeshee ilaah baa waxa uu kuwa ku leeyahay markaan dunida aasaaskeeda dhigay xaggee baad joogtay haddaad waxgara tahay taas ii sheeg haddaan markaa horey idiinku sii wadno xigashada kitaabka ayaannu haatanna eegaynaa isla kitaabkii ayuu baalka lix boqol siddeed iyo siddeetan ee axdigii hore cutubka siddeed iyo soddonaad aayadda shanaad waxaana qoran sida tan haddaad se taqaanid yaa qiyaasteeda amray amase yaa xariggii lagu qiyaasay ku korfidiyey aas-aaskeedase bal xaggeebaa lagu dejiyey amase yaa dhigay dhagaxa geeska ah sida abaarta kitaabkanu waa kii ugu horreeyey kutubta baibalka oo waxa uu soo baxay intaan la qorin qoriinka kale ee ilaah ilaah meesha uu hadalka ka bilaabay ayuub buu qof walibana uga bilaabayaa waana arrinka ku saabsan abuurista bawlos oo ka hadlaya muujinta ilaah ayaa isaguna isla meesha hadalka ka bilaabay sida ku qoran warqaddii rasuul bawlos u qoray dadka reer rooma cutubka koowaad aayadaha siddeed iyo toban ilaa labaatan markaasoo uu lahaa caradii ilaah ayaa samada laga muujiyey iyada oo ka geesa cibaadadarrada iyo xaqdarrada dadka oo dhan kuwaasoo runta ku joojiya xaqdarro maxaa yeelay wixii ilaah laga garan karo waa ka dhex muuqataa iyaga waayo ilaah waa u muujiyey iyaga tan iyo abuurniinta dunida waxyaalihiisii aan la arki karin ayaa bayaan loo arkaa iyaga oo laga garto waxyaalihii la sameeyey xataa xooggiisa daa'imiska ah iyo ilaahnimadiisa si ayan marmarsiinyo u lahaan way inuu ahmiyad ballaaran tahay haddaba dhegaystayaal inaan garanno in ilaah la hadlay ayuub iyo dadkii kale ee berigan noolaa oo uu wax kaga sheegi jiray abuurniinta oo welibana intaan diin ama caado laga rumaysan dalka ayaa waxaa cad in dadku ay garanayeen ilaah waa qoomiyad waliba ee dunida joogta haba ku jireen soomaalida maanta haddaba dadkii berigii hore noolaa laguma arag dad aan ilaah garasho u lahayn sida maanta oo kale waayo waxa ay ku dhowaayeen maalmihii ilaah dhulka uumay habase yeeshee waxaa caam ku ahaa dunidii waaga diimo fara badan oo waxay caabudi jireen cidoodka iyo inta samada ka hoosaysa iyo weliba xidigaha bawlosna waxa uu uga hadlay xaalka isla warqadan reer rooma cutubka koowaad aayadaha koob iyo labaatan ilaa saddex iyo labaatan haddaba wax kale ka odran maayo qidcadaa kore waayo waxa ay khusaysaa abuurniinta waxa ay ka hadlaysaa muuqaalka guud ee carshiga eebe ee aniga iyo adiguba aynu maanta ku noolnahay haddaba abuurniintu sida bawlosba inoo sheegay waxa ay ka hadlaysaa ilaah shakhsiyaddiisa awooddiisa iyo xigmaddiisa abuurniintu waxa ay caddaysaa weynaanta ilaah oo waxaad arkaysaa sidai ilaah u weyn yahay markii aynu horay u sii soconno haddaba waxaa muuqanaya in ilaah yahay abuuraha oo uu garanayo waxyaabo ayan dadku garanaynin taasina waa aragtida aynu ka qaadanayno qaybtan markii aynu wada akhrinno haddaan horay idinku sii wadno xigashada cutubkan siddeed iyo soddonaad ayaannu haatanna eegaynaa aayadda toddobaad waxaana qoran sida tan markay xidigaha arooriyo isla wada heeseen oo ay carruurtii ilaah oo dhammi farxad la qayliyeen weli waxaan daba soconnaa su'aashii ugu horraysay markaasoo ilaah lahaa markaan dunida aasaaskeeda dhigay xaggee baad joogtay haddaba dadku waa gadaalka gaar marka ay joogto naflaha carshigan ilaah ku nool waxaa dunida jiray farxad intaan dadku imanin ka hor sidaan qidcadan kore ku arkayno haddaba haddii aad tahay mid ka mid a carruurtii ilaah waxaa shakila'aan ah in noloshaadu ay farxad yeelanayso ilaa waxa uu doonayaa in aad faraxsanaato haddaba ilaa had iyo goorba waa faraxsan yahay oo isagaa leh farxadda waxaana rajaynaynaa in farxadda rabbiga aad qudhaaduba qayb ku lahaato waayo daa'uud waxa uu yidhi farxadda rabbigu waa xooggayga maadaama aynu soo koobayno cutubkan soddon iyo siddeedaad ayaannu iminkana hoos u daadegaynaa oo waxaannu eegaynaa isla kitaabkii ayuub cutubka soddon iyo siddeed aayadaha labaiyo labaatan ilaa saddex iyo labaatan waxaana qoran sida tan adigu miyaad dhex geshay meesha barafka cad lagu kaydiyo miyaadse aragtay meesha roob dhagaxyaalaha la dhigo kuwaasoo aan u kaydsaday wakhtiga dhibaatada iyo maalinta diriirta iyo dagaalka siyaabo fara badan ayaa qidcadan kore loo fasirtaa oo waxa dadku ay ka warramaan siyaabaha dagaal loogu adeegsan karo barafka iyo roobka dhagaxyaalaha leh marka uu da'ayo laakiin anigu xaalkan sii balballaarin maayo waxaan garanayaa oo keliya in baraf looga adkaaday naboleon waxaa kaloo ku qoran kitaabka muujinta cutubka siddeedaad aayadda toddobaad sida ilaah u isticmaali doono roob dhagaxyo baraf a wata marka uu ciqaabayo dunida ha yeeshee ilaa waxa uu ayuub u sheegayaa iminka in abuuristu ay tahay wax ka sarreeya garaadka bani aadamka ilaah keliya ayaa garanaya ama garan kara waxyaabaha ku saabsan abuurinta ilaah iminka waxa uu kala hadlayaa wax ku saabsan xidigaha samada oo waxa uu ku leeyahay ayuu sida ku qoran baalka lix boqol siddeetan iyo sagaal ee axdigii hore isla kitaabkan ayuub cutubka soddon iyo siddeedaad aayadaha koob iyo soddon ilaa saddex iyo soddon waxaana qoran sida tan adigu miyaad xiri kartaa ururka xidigaha ee toddobaadyada la yidhaahdo miyaadse furi kartaa ururka orion la yidhaahdo miyaad kartaa inaad xidigaha masarood la yidhaahdo xilligooda soo saarto miyaadse ururka xidigaha ah ee oorsada la yidhaahdo carruurtiisa la kaxayn kartaa miyaad taqaan amarada samooyinka dowladnimadoodana ma dhulkaad ku dhisi kartaa maxaannu haddaba ka garan karnaa xidigaha samada anigu garan maayo sidii dadkii hore wax kaga odhan jireen laakiin dadkii hore si wanaagsan bay wax uga garanayeen taasoo aan la mid ahayn sidaannu wax uga garanayno maanta waxaan garanayaa in masaaridii hore ay si saxa u cabireen inta fogaansha ahaan qoraxdu inoo jirto markaana waa dhab in ay wax badan ka garanayeen xidigaha haddaba miyaad ilaah ka dhex ogaan kartaa waxyaabaha uu sameeyey miyaadse ilaah jiritaankiisa ku garan kartaa abuuristiisa ha yeeshee ilaa waxa uu ayuub wax isaga barayaa haatan abuuristiisa iyo weynaantiisa waxaa qofka ilaah ku ogaan karaa haddaba markii uu eego waxyaabaha uu abuuray ha yeeshee garashada abuurista ilaah gaarsiin mayso aqoonta badbaadada ilaah qofka waxaannu intaa haddaba ku soo gunaanadaynaa cutubkii siddeed iyo soddonaad waxaanan bilaabaynaa kan sagaal iyo soddonaad waxaana hadalka weli sii wadanaya ilaah haddaan horey idiinku sii wadno xigashada ayaannu iminkana eegaynaa kitaabkii ayuub baalka lix boqol siddeetan iyo sagaal ee axdigii hore cutubka sagaal iyo soddonaad aayadda koowaad waxaana qoran war miyaad taqaan marka ay ridibadeedka qarka joogtaa dhasho miyaad se arki kartaa marka ay deerooyinku dhalaan ilaah waa kan habeeya xayawaanka oo wax walibana waxa ay u dhacaan sidii uu u qoondeeyey haddaan ilaah jirin xayawaanaadka daaqa dhulka iyo nololiba ma jirteen lamana arkeen ubaxyada berrinka iyo ugaadha dibadaha kelidood ku dhalaya lama arkeen gu xagaa jidaal dabaylo iyo dhaqdhaqaaqa dhulka wax waliba way iska taagnaan lahaayeen haddaanu ilaah jirin iyo mid wax nooleeya waxaa la doonayaa inaan aragtidaa lahaanno waana arrinka ilaah doonayo in ayuu garto markii aynu eegno waxyaabaha dabiiciga ah ayaannu arkaynaa weynaantiisa waxaanan iminka u gudagelaynaa kitaabka ayuub cutubka afartanaad waxaana weli sii soconaya hadalkii ilaah waxaanan eegaynaa haatan cutubka afartanaad aayadaha hal ilaa laba baalka lix boqol iyo sagaashan waxaana qoran sida tan welibana rabbigu ayuub buu u jawaabay oo waxa uu ku yidhi kii murmayaa ma ilaaha qaadirka ah buu la diriiri karaa kii ilaah la doodayaa ha ka jawaabo taas ilaa waxa uu ayuub ku leeyahay war ma anigaad cashar isiinaysaa ayuubow aqoon la'aan baad hadashay waxaa ayuub isku dayayaa iminka in uu ilaah waxu sheego ha yeeshee isaga jagadaa ma gaarin waayo waxa uu ku hadlayey erayo aan aqoon lahayn iminkana ilaa waxa uu doonayaa in uu jawaab ka helo ayuub ayuub baa hadalkii qabsanaya haatanoo waxa uu leeyahay sida ku qoran cutubka afartanaad aayadaha saddex ilaa shan baalka lix boqol koob iyo sagaashan ee axdigii hore waxaana qoran sidatan markaasaa ayuub rabbigu u jawaabayo waxa uu ku yidhi bal eeg wax yar baanahay haddaba bal maxaan kugu jawaabaa afkaan gacanta saarayaa mar baan hadlay jawaab dambena u noqon maayo laba jeeroo qura ayaan hadlay laakiinse hadda kadib sii wadi maayo ayuub waxa uu leeyahay waxaa ii roon inaan iska aamuso waayo haatan waxaan arkayaa inaanay bushumahaygu daahirsanayn haddaba waxaad la yaabaysaa in ayuub yahay kan iminka odhanaya afkaan gacanta saarayaa waayo waxa uu horay u yidhi anigu xaqnimadayda waan xagsanayaa ayuub waxa uu arkay in xaqnimadiisu ay la mid tahay sida calal wasakha isla ayuubkii aynu ku soo aragnay haddaba doodda ayaa waxa uu qiranayaa inaanu ilaa hortii xaq ku noqon karin qofbaa markaa waxa uu yidhi haddii aynu isku arki lahayn sida ilaah inoo arko aad baynu iskugu yaxyiixi lahayn haddaba ayuu markii uu ilaah arkay saddex siyaabood bay u saamaysay waxa ay saamayn weyn ku yeelatay markii hore xidriirkiisa uula lahaa ilaah marka labaadna kan isaga qudhiisu uu isla leeyahay iyo kan uu saaxiibadii la leeyahay ninkanu waa kii garasho la'aanta ku hadlay hadalladiisu ma lahayn xigmad iminkana waxa uu goostay inuu afka gacanta saarto oo isla markiiba wuu iska aamusay oo afkuu gacanta saartay haddaan horey idiinku sii wadno xigashada oo soo koobno cutubka afartanaad ayaannu eegaynaa aayadaha lix ilaa siddeed waxaana qoran sida tan markaasaa rabbigu ayuub uga dhex jawaabay dabaysha cirwareynka ah oo waxa uu ku yidhi haddaba sidii nin rag a dhexda u gunto waayo waxbaan ku weydiinayaa oo adna waa inaad ii sheegtaa war ma xukunkaygaad burinaysaa oo ma waxaad ii xukumaysaa inaad xaq noqotid haddaba derbaddii dhacaysay way sii xoogaysatay oo ilaah dabayshan cirwareenka ah ayaa uu ka dhex hadlayaa oo waxa uu iminka ku leeyahay war ma waxaad isku dayaysaa inaad igu tidhaahdo aniga ah ilaahaaga baa khaldan dabcan ilaah marnaba khalad ma sameeyo ayuub waxa uu odhan doonaa sida ku qoran cutubka labayo afartanaad aayadda labaad waan ogahay inaad wax waliba kartid iyo inaan qasdigaaga innaba la joojin karin oo waxaannu arkaynaa in ayuub xigmaddiisu isa soo tarayso haatan wixii ka dambeeya horraan waxaad arkaysaa in ayuub aanu isgaranaynin haatanse wuxuu bilaabayaa inuu garto inuu aadmi ahaa oo khaladna uu ka dhici karo markii dadku ay gartaan inay dembiilayaal yihiin ilaah hortii ayaa waxaa sare u kacaya ama kobcaya garashadooda taasina waa tallaabada horu socodka ah ee haatan ayuub qaaday markii uu ilaah hor yimi waxaa kaloo ilaah u sheegayaa ayuub inuu jiro waxyaabo badan oo isaga ayuuba aanu garan karin marka la eego waxyaalaha ilaah uumay waxaa kaloo jira waxyaabo adiga qudhaadu aadan garan karin waxaana ilaah ku leeyahay kii murmaya ma ilaaha qaadirka ah buu la diriiri karaa kii ilaah la doodaya ha ka jawaabo taas
siraadkii adduunkow subanna ha eebow adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba
halkani waa t w r idaacadda t w r oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka waxaa barnaamijkan oo kalea aad ka maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhiibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e haddii aad doonaysaan in aad dejisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan fadlan mar kale booqo www t w r o r g amase www t t b t w r o r g amase waxaad teleefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli karaa dhegeysiga t w r haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco fadlan fariimahaaga soomari bogga aaraahda ama kommentska inana jawaab degdeg ah ayaanu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaaye sareyow masiixow salugla wihiyow saacadda timid dhulka sabada ku dhalatiyo
halkani waa t w r oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh inta aynu ka gaari doono wakhti aynu ku kulanno barnaamij la mida kan caawayay aad maqasheen waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jidhka iyo ruuxaba aamiin